asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteenna murtida maanta ee aan dhinacyada badan ka eegno taasoo ah mid aan ku eegno waxyaalihii hore ee dhaqankeenna khuseeyey iyo waxyaalaha maanta soo kordhayba keenan maantana haddii rabi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa ama aan ku eegaynaa tu ka mida saddexleydeennii waana saddexleydeennii ee cajiibka ahayd ee inta badan aynu dhinacyada badan ka eegnay waa saddexleydii isku lari jirtay labo midba dhinac jiro ama saddex midba dhinac jiro ama afar midba dhinac jiro dhinac jira markaan ku leeyahay waa masalooyin isa saarsaaran oo mid walba ay gaarkeeda u taagan tahay middan iyadaana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qaybaheennaas aan horay u sharaxnay qayb ka mid ah waana qaybteennan waxaa la yidhi ama aan dhahaynaa saddex dib bay kuu ridaan baa la yidhi saddex dib ayay kuu ridaan saddex dib ayay kuu ridaan sabool xidiid ah saaxiib sirlow ah iyo sabe ceeldegeedba saddexdaasiba dib bay kuu ridaan bay xubinteennani ina leedahay xubinta waxay ku leedahay sabool xididah dee sabool xididah waad og tahay oo haddii xidid fara badan aad leedahay oo xididkaagu badan yahay ayna sabool yihiin dee dibudhac wuu ka imaanhayaayo iyagaad la welbahaaraysaa lawelbahaarkaas farada badan iyo caawintoodii marka lagu leeyahay lawelbahaar diburidka waxaa ka mid ah afar iyo labaatan sac qofka inaad isaga u fakerto ama aad dhahdo alle hebel xaggeen wax uga helaa hebel xaggeen wax ka siiyaa heblaayo xaggeen wax uga diraa taas weeye midda laga hadlahayo waa in laysu welwelo oo qaraabanimadii la muujiyo diburidka la sheegahayana waxa weeye dee haddii ilaahay idmahayo howlo badan oo laga yaaba dhanka dhaqaaliga dhanka fekerka ama feker badan oo aad meelo kale ku bixin lahayd ama welwel badan iyo arrimo badan oo aad meelo kale ka eegi lahayd ayaad iyaga gelinaysaa taasaa laga wadaa ee ma ahan yaan la caawinna ha laga cararo ujeeddadu ma aha waa midda labaadee waxaa la yidhi saaxiib sirlow ah dee saaxiibkaa hadduu sirlow yahay waad og tahay saaxiibkaayoo un sir kugu wada dee waa dhibaato boqnuhuu ku goynayaa saaxiibtinimadana waxyaalaha cudurka kuwa ama dhibaateeya ayay ka mid tahay inayna saaxiibbadu ayna daacad isu ahayn saaxiibka hadduu ku siro oo maanta ku siro oo berri ku siro oo beri dambe ku siro dee meeshaas maxaa yaala waad garanaysaa in wanaaggii oo dhan uu dhintay haddii ilaahay idmahayo meeshaasna saaxiibtinimo macno leh ama saaxiibtinimo muuqata aanay oolin halkaas ayaad ka garanaysaa marka waa midda saddexaadee waa saba ceel deggeed haddaad saba ceel degto dee saba ceel baad degtay saba ceella wax wanaagaho yaalla male ama xooluhu waxba kama daaqahayaan saba magaalo laguma dhihin waa saba ceel waa ceel laga cabbo oo xooluhu ka fulaan sabadiisii baa degtay bay ka dhigan tahay saba ceel degitaankeedna wax faa'iida ah ama barako ah midna kuma jirto sababta oo ah haddii eebba idmahayo dee sabada ceelka waa laga cabbaa waana laga fulaa waana laga ceeldegaa ama waa laga tagaa saasay ka dhigan tahay saddex dib bay kuu ridaan sabool xididah saaxiib sirlowah saba ceeldegeed saddexdaasiba dib bay kuu ridaan bay xubinteennan murtida maantu ina leedahay oo ay inoo sheegaysaa waana xubinteennii aynu badanaaba ku eegi jirnay howlaha daruuriga ee la soo darsa nolosheenna iyo qaababkeeda mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi diin iyo daruurba faaf bay ku fiican yihiin diin iyo daruurba faafkay ku fiican yihiin